ogaataan in birow laga qaxi doono maalidhow laga laga qaxi doono ka ogaada waa gartay marka waa ku maqlayaa xildhibaane puntland
dagaalkaa ana kuma wadna baa kulmi ninkii wada weydii dagaalkaana lasoo daandaabsanayo ee maba noogu yimaadaan meel waxaan leenahay tukaradala waa ku isa leexaday dawlad waa ku isoo waa ku soo riday balla waxaan ugu qaadana in garow laga dadweyne waxaan u jeedana in garow laga qaxo oo dagaalkaas hore kuwa mar dambe ay bilaabeen anagu dadweyne waan maqalay in african conference waa ninka ka sheegnay mar hadday diideen nabadii hadday diideen xumaantii waxay ka helaan baynayi waa gartay xildhibaane maxaad ula jeedaa garow ayay ka qaxayaan
garow waxaa laga qaxay ciidamadayadii oo ciidamadii aan naqaanay ninka meesha jooga waa raggii ciidanka isagoo labaatan jira bu ayu ayu horeeyey wadanka somaliland oo duurdaaqayda waa maxamud wayna weyn inank hore waa garanaysaan raggii ragga ha weli way noolyihiin haddaan laga qaxin garoweed beenaalay dheh xildhibaane laakiin dagaaladii hadda ugu dambeeyey takoraq maleeshiya ka yimaaday dhinaca hargeysa ayaa bilaabay warkaas ayay sheegayaan dhinaca puntland
maxay ka bilaabayaan batugaraq bay bilaabayaan taas waa siimiye caarada habaanku ha ku xisaabtamina markii dagaalku dhaco dagaalku markuu dhaco caarana ninku yahuun buu yahay afartan ma jooga haddaa doontaa maqaata laakiin ninku yahuun buu yahay habaa ku xisaabtamina afar afar qof habaa ku xisaabtamina ballan waan kugu qaadaya wakaa
waa gartay laakiin soo ma muuqanayso dad nabadda diidan marka hadallada hadda aad ku hadlayso loo fiiriyo nabada yaa jiriy nabadaana maalinkaa jirin soo ninkii nabdoonayna habeen hore oodha adigu weliyaa taay yaa lasoo ogsiimay maalinkaa lasoo ogsiimay soo ku taalayo waa lasoo ogsiimay maaha marka nabada yaa jiriyaa yaa jiriyey
laakiin puntland wadahadallo way ogoshahay laakiin idinka ayaa shuruudo ku xiray annaku puntland waxba nagama dhexayna soomaaliya naga dhexaystaa soomaaliya naga dhexaystaa farmaajo hadduu naf leeyahay inuu eritrea etobia soojiinayo waxa ka wanaagsan intuu gurigiisa qaboojiyo oo ciidankan maalin walba nagu soo saaray u qaboojiyo oo dad walaaloo jaaran naga dhiga ayaa ka wanaagsan taha maxaa puntland ma la hadli kala anaku maseetena la hadli lahaa xaafada
waa garta marka qadiyada puntland ma waxaad doonaysaan in farmaajo idinkala hadlo qadiyada puntland farmaajo inuu idinkala hadlo miyaad doonaysaan
soomaaliya saalan puntland farmaajo soomaaliya midba madaxweyne leegi madaxweynahaas wuxuu ka hadlaa dagaalka abdiwedowkeedii inaa iskhilaafaa ilaada iskhilaafkayo laba waddan oo walaalo saara inaan noqono waynu adduunyada u sheega ila walaba saar baan nahay sa eritrea etoobiya ay oyin ay u saareen ay u walaadoobeen waa dhimisaa ku hadlisay maalin ilaa laba boqol kunoo qof ka dhimatay labada wadanka ay ka dhimatay maanta waa walaalo daanka iskasooy marka waxay leeyahay maxaa isaga u diiday inuu walaalnimadaa soo celiyo maxaa u diiday in anaka waala baanu nime waa garanaya anu nin weyn baan ahay inaan imaad anaga nin weyn baan ahay lixdankii waxaan ahay bahroon baan ahaa si aan adliyaacanay sabuuta calanka hoo soomaaliya calanka hoo waxaa soomaaliya loolan jiray tale soomaaliya soomaaliya loolan jiray marka soomaaliya dhan loolan maxaa u diiday inuu walaalnimadaa ka shaqeeyo